shilkii maanta ka dhacay ama qaraxii maanta ka dhacay inta u dhaxaysa hay-adda nabad sugidda iyo safaaradda etoobiya bannaankeeda marka hore waxaan leeyahay intii dhimatay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay caafimaad ha siiyo waxaan rabaa inaan arrintaas si faahfaahsan oo kooban aan uga jawaabno saxaafaddayduna ay ku saabsan tahay nambar wan waxaan rabaa inaan idla socodsiiyo ninkaani wuxuu ahaa nin ka soo galay kooxda al-shabaab ama alqaacida afar iyo tobankii bishaan isla mar ahaantaasna isi soo dhiibey baaritaanna uu ku socday waxa uu yahayna in la xaqiijiye la rabay wuxuu ka soo galay degmada wallaweyn wuxuu soo gaaray afgooye kadibna halkaas ayaa laga soo qaaday wuxuu watay qore aakee ah iyo bastoolad uu asagu kala soo fakaday kooxaha al-shabaab ama alqaacida runtii waxaan rabnaa inaan ninkaa runtiisa idii caddayno ninkaasi ma ahayn nin ka tirsan hay-adda nabasugidda wuxuu ahaa nin shabaab ah oo isi soo dhiibey oo runtii yidhi waxaan u adkaysan waayey dhibaatada kooxda al-shabaab qofku markuu isi soo dhiibana waxaan gelinnaa baaritaan baaritaankaas ayuu ku jiray waxaan rabaa magaciisa oo rasmi ah oo saddexan iyo meeshuu ka yimid inaan idiin sheego ninkaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa cali cabdi xareed maalin fahmaysaa wuxuu ka yimid degmada wallaweyn sawirkiisa oo kooban oo faahfaahsanna waa kana waa nin la yaqaanno ma aha nin dhuumashaal ah waa nin diiwaan galsan wuxuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab runtii hay-adaha amniga booliska nabad sugidda iyo milatarigu waxay sameeyeen ka hortag fiican waxaana laga hortegey in uusan qarax weyn samayn in uusan dhibaato samayn in meeshii uu rabay iyo taargetkiisii isagoo hiigsanaya uon gaarin in laga hortegey lana dilay laguna qarxiyey meeshaas waa fashilmeen kooxda al-shabaab iyo alqaacido waxay ku fashilmeen in aysan waxba dhibaataa geysisan meeshaa waxaa ku dhintay hal nin oo askari ah ilaahay ha u naxariisto iyo asagii oo isqarxiyey iyo toddoba qof oo dhaawac ah oo dhaawacoodu dhaawac aad u sahlan uu yahay allah fududeeyaan leenaa iyagan caafimaadta ama ilaahay ha siiyo kooxda al-shabaab iyo alqaacido run ahaantii waxay ku fashilmeen in ay awood la yimaadaan isla mar ahaantaasna ay dadka shacabka ah ama kooxaha dadka oo rayidka ah oo adeegga bulshada ama isbitaallada ama caafimaadka ama waddooyinka inay miino geliyaan ama isku qarxiyaan waa naflacaari waxay joogaan meeshii ugu dembaysay waxay joogaan inaysan waxba qaban karin waxay joogaan in degmooyinkii iyo gobolladii laga xoreeyey waxaan rabnaa inaan idiin caddayno inaysan wax awooda ku harin oo qofku mar haddii naftiisa uu qarxiyey wax damba u haray male waa u dhammaatay wakhtigoodii waa dhammaaday gobolladii degmooyinkii dhulkao dhan waa laga hayaa